فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulantii wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada qodobada caawa dhow waxaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah duqayn lagu garaacay ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada buulexaaji ee gobolka jubbada hoose faahfaahin ku saabsan dhacdadaas ayaana caawa dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka la baxay somalilan oo yahuudda u oggolaaday inay saldhig milatari ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya maxay tahay danta ay yahuuddu ka leeyihiin saldhiggan wargees ka mida kuwa ugu afka dheer ee bariga ka soo baxa oo warbixin ka qoray qodobkaasi ayaad dhuwaxa ku dhegaysa doontaan dagaal beeleedyada ka jira dalka oo sii kordhay kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo maamullada ay ka dhisteen falanqayn qodobkaasi ku aadan ayaan dhuwaxa caawa idinkugu haynaa barnaamijka dhuwaxa waraysyada sidoo kale inta uu socdo qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo sharci darro ku tilmaamay mashruuca diiwaangelinta dadka ee maamulka gobolka banaadir isaguna ku eedeeyey inay horay qubuuro u soo faagteen haddana rabaan arrinkaas la mid ah codkiisa ayaad dhegaysa doontaan dowladda federaalka oo saddex rag ah u dirtay shir haweenka u gaar ah oo ka furmay magaalada new york ee maraykanka falcelinada ka dhashay dhacdadan iyo hadallahaynta ka dhalatay ayaan dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa maxaad ka og tahay dhegaystow iscaddaynta dumarka dhibaatooyinka ay ka dhaxli karaan maxaadse ka taqaanaa dawooyinka kabka u ah way mar weliba si joogto ah u adeegsadaan mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo arrinkan si faahfaahsan uga hadlaya ayaa dhuwaxa sidoo kale caawa qayb ka ah xaflad lagu soo gabagabaynaya dowro loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada bakool oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf ka qayb gashay kelimaadkii ay ka jeediyeen ayaad caawa maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa habeenimo arbaca ay soo galayso taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay labaatanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan labaiyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta iyo gelinkii dambe waxa ay madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ilaa dhowr madfac ayaa la sheegay inay ku hobteen gudaha xerada waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare soo gaaray ciidankaas warar hordhac ah oo aan helayno ayaa sheegaya in hal askari oo ka mid a ciidanka axmed madoobe uu si xun ugu dhaawacmay duqayntii mujaahidiinta maanta iyo halkaasi ay ku qaadeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza goob isku imaatina ay ku sugnaayeen dad shacab ah ayaa waxay ciidanka yuhuuda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqaynta sida la soo warinaya ku shahiday wax ka badan labiyo toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay ciidanka yuhuuda duqeyn aad u xoogan ka geysteen deegaankaale cilmiga ee ku yeela slixrada jabaaliya waxaana duqeyntaasi ku shahiiday siddeed ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale deegaanka qarbatilcades ee waqooyiga magaalada rafax ayay sidoo kale ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shahiiday afar ruux halka ay dhaawacmeen tiro kale magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidanka yuhuuda ku dileen saddex ruux oo shacab ah halka ay dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan kadib markii halkaasi ka geysteen duqeyn aad u xoogan duqeymo kala caynna oo saacadii lasoo dhaafay marinka khaza ayaa waxaa la warinaya inay ku shahiideen wax ka badan afartan iyo shan ruux oo soddon iyo shan ka mid ay ku shahiideen waqooyiga marinka khaza halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen alqaacidada dalka yemen ayaa qarax la beegsatay caloosha dushaqaystayaasha ka amarqaata dowladda imaaraadka carabta mujaahidiinta ansaaru shariica ee ka dagaalama dalka yemen ayaa weerar qaraxa ka furiyey gobolka abiyan qaraxa ayaa lala beegsaday laba gaari oo nooca ciidamada qaad ah oo ay wateen maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ee ka amarqaata dowladda imaaraadka carabta weerarka ayaa si gaar uga dhacay waddada isku xirta deegaanada albaqiira iyo surra ee gobolka abiyan howlgalkan ayaana si buuxda loogu burburiyey labada gaari ee la beegsaday ciidamada mujaahidiinta ayaana waxay weerarkaasi ku dileen hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii la soctay gawaarida la beegsaday halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen toddoba askari oo kale sargaal xabashi ethoobiyaanna ayaa lagu dilay dagaallo shalay ka dhacay qidaaca khaza kooxaha muqaawamada falastiin ayaa maalintii shalay weerar ku beegsaday askarta yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka goodonsan ee khaza weerar si aada loo soo qorshieyey ayaana lagu beegsaday koloniyo yuhuuda askartii ku halaagsantay weerarkaasna waxaa ka mid ah xabashi ka soo jeeda dalka ethoobiya calooshood u shaqaystayaasha yuhuudda ka barbar dagaalamaya ayaana xaqiijiyey inuu dhintay riish yuunga oo ahaa ethoobiyan xabashi ah kaasoo sannad ka hor gaaray yuhuudda si uu halkaas uga hela dhalasho iyo deganaasho baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalka askarigan ethoobiyaanka ah ee yuhuudda ka barbar dagaalamayey wuxuuna dhulka falastiin u tagay sidii uu safka yuhuudda u buuxin lahaa isaguna dhaafsanaya shilimaad balse muqaawamada dalkooda difaacanaya ayaa qudha ka jaray boqolaal murtasiqa xabashi ethoobiyaanna ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada saynada yuhuudda dhowaana ayayna iska soo duubeen muuqaal iyagoo ku sugan jidda dagaalka duqaymo culus ayay xisbullah ku garaaceen magaalada talaabiib iyo goobo kalow ka mid ah dhulkay yuhuudda xooga ku haysato ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa ku dhawaaqay subaxii horee maanta in gantaallay ku garaaceen magaalooyinka talaabiib iyo xayfa halka yuhuuddan ay duqayn culus ka geysatay deegaanka laylaki ee waqooyi ka xiga garoonka diyaaradaha ee bayruuda xisbullah ayaa bayaano kala duwan ku sheegtay inay gantaallo gaar ah ku garaacday xarun ku taala duleedka magaalada talaabiib warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in gantalladay ku dhaceen meel u dhow qadka cagaaran ee bariga magaalada talaabiib taasoo sababtay in la maqlo qaraxa weyn iyadoona aan la sheegin wax khasaara uu geystay gantaalkaasi bayaan ka soo baxay xisbullah ayaana lagu sheegay in weerar culus lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee bingorion kaasoo geystay khasaare kala duwan iyadoona la joojiyey dhammaan isku socodkii hawada ee garoonka ciidamada saynada yuhuudda ayaa iyaguna dhankooda ku dhawaaqay xaalad deg deg ah duufaano xoogan oo roobab wata ayaa maalmihii tegay ku dhuftay jasiiradda kuuba madaxweynaha dowladda kuuba ayaa shalay oo sniineed ku dhawaaqay dhimashada ugu yaraan lix qof kadib markii duufaanta nooca loo yaqaan oskar ay ku dhufatay bariga kuuba waxaana inta badan jasiiradda ka jirta koronto la'aan waxaana midaas sababtay duufaanada iyadoona burburisay shabakadii korontada ee dalkaasi wararka ayaana sheegaya in wax ka badan toban milyan oo qof ay imin kala nool yihiin koronto la'aan wuxuu sidoo kale madaxweynaha jasiiradda kuuba shaaca ka qaaday in gabiyaano ay gobolka koontonaama ka jirto biyo la'aan mana jirto wax gurmada oo gobolkaasi la gaarsiin kara ayuuna yidhi madaxweynaha isagoona midaas u sababeeyey duufaanada kuwaasoo baabiyey wax weliba mas-uuliyiin ka tirsan gobolkaasi ayaana waxay sheegeen in wax ka badan hal milyan loo guriyay waxyeella adag soo gaareen kadib markii duufaanta halkaasi ku dhufatay wararka jasiiradan ka imaanaya ayaa waxay sidoo kale ku waramayaan in ay duufaanadani xoogan sidoo kale wateen roobab mahiigaan ah kuwaasoo khasaare kala duwan sababay waxayna roobabka ugu badan iminka ka deen bariga kuuba iyo sidoo kale koonfur galbeed jasiiradda bahamas madaxweyne oroo ka soo jeeda qaaradda laatiin america ayaa lagu xukumay labaatan sano xeriga ah kadib markii eedeen kala duwan loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka beyru ayaa laga helay dembi ah inuu laaluush ka qaatay shirkadda dhismayaasha ee dalka baraaziil waxaana lagu xukumay labaatan sano iyo lix bilood oo xerigga ah xukunkan ayaana ka dhigan xukunkii ugu horreeyey lagu rida siyaasi ka soo jeeda dalka beyru oo lala xidhiidhiyay fadiixad masuq maasuq ah kaasuu ku sii fidiyey dalal kaloo ka tirsan laatin amerika dacwadda ogaha ayaa sheegay in taleedu laga helay lacag dhan soddon iyo shan milyan oo laaluushaah oo uu siiyey shirkadda dhismayaasha ee dalka baraaziil oo hadda loo yaqaano noveno si uu ugu oggolaaday inay ku guulaysato qandaraaska lagu dhisayo waddada hadda isku xirta xeebaha koonfureed ee beyru iyo galbeedka dalka baraaziil dacwaddan ayaana socotay hal sano madaxweynihii hore ee dalka beyru ayaana wuxuu dafiray dhammaan eedeemihii loo soo jeediyey wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dowladda federaalka ayaa waxa ay saddex rag ah u dirtay shir haweenka u gaar ah oo magaalada new york ee maraykanka uga socday dumarka kaasi oo maanta furmay waxaana arrinkaasi ka dhashay hadal lahayn badan waxaa maantay magaalada new york ee dalka maraykanka ka furmay shir u gaar ah haweenka kaasoo ay isugu yimaadeen haweenka qayb ka ah dowladaha adduunka ka jira wadamada caalamka oo shirkan haween ay uga qayb galeen ayaa waxa ay dowladda federaalka u dirtay saddex rag ah waxay kala yihiin bashiir gooba oo ah jenaraal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale cabdulaahi goodax barre oo isagan soo noqday xildhibaan sidoo kalena hore u ahaa wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare iyo nin kale oo isagana aan magaciisa la shaacin haweenkii shirka ku jiray ayaa marqura ka war helay saddex rag ah oo ku fadhiya saddex kursi oo kala horeeya kuwaasi oo la sheegay in ay matalayaan haweenka arrinkan ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn badan iyadoona ay dunida aada u hadalhayeen sawiro laga soo qaaday shirka ayaa waxaa lagu daabacay wargeysyada caalamka iyadoona ciwaano kala duwan loo sameeyey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaanu ku guda jirnaa maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu yahuudda u ogolaaday inay saldhig milatari ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya middle east monitorin ayaa qodobkan warbixin muhiima ka qoray waxaynoo soo jeedinaya wariyaheena muxsin
sida uu baahiyey websayt lagu magacaabo middle east monita maamulka yahuudda ayaa wada qorsho ballaaran oo uu ku doonayay inuu saldhig militari kaga samaysto deegaanada ku dhirirsan waqooyi galbeed ee dalkan soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan kaasi oo muddo saddex toban sanaale ah u xusul duubaya in uu ka go'o soomaaliya inteeda kale sida warbixintu tilmaamayso maamulka yahuudda ayaa doonaya in saldhigga militari ee uu ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kula socda dhaqdhaqaaqa marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyo si guud badda cas maadaama dalka yemen qaybo ka mid ah ay ka taliyaan kooxda xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiiciga ah ee iiraan kuwaasi oo tan iyo bilaawashadii dagaalka khaza beegsi ku haya yuhuudda iyo masaalixdeeda badda cas islamarkaana laf dhuungashay ku noqday kobaca dhaqaale ee yuhuudda iyo dalalka galbeedka maamulka yahuudda ayaa si uu u helo saldhig militari oo uu ka dhisto gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxay warbixintu sheegaysaa inuu u aqoonsan doono maamulka somalilan inuu yahay dowlad buuxda oo ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waana arrin muuse biixi ku dhiirigelinaysa inuu qaado tallaabo waliba oo uu ku xaqiijin karo islamarkaana uu wax waliba u huri karo warkan uu baahiyey wargeyska middle east monita ee ka faallooda arrimaha mandiqadda bariga dhexe ayaa muujinaya sida uu maamulka yahuudda ugu xusul duubaya inuu galaangal siyaasadeed iyo mid caskariba ku yeesha soomaaliya si uu dalkan dhaca geeska afrika ugu adeegsado saldhig uu kaga duula dalka yemen kana fushado masaalixdiisa u gaarka ah ilaa iyo hadda ma cadda wakhtiga rasmiga ah ee arrintani ficil isku beddelayso laakiin waayadii u dambeysay waxaa aad isu soo tarayay hadalhaynta la xidhiirta in maamulka gumaysiga yahuudda uu saldhig militari ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan warbaahinno caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaana arrintan warbixinno ka daawacayay ololahan uu wada maamulka yahuudda ayaa ku soo aadaya iyadoo sannad xidhiir ah iyo weliba maalmo dheeraad ah ay yahuuddu xasuuqayaan walaalaheenna reer khaza oo uu caalamka oo idilindhaha ka daawanaya iyagoo weliba lagu hayo go'doon cirka dhulka iyo badda ah bishii julaay ee sanadkan aynu ku jirna ee labada kun labaatan iyo afarta ayay ahayd markii website lagu magacaabo the times of israel oo ka faallooda arrimaha kayaanka dulmifalaha ah uu qoray warbixin lagu tilmaamayo in ahmiyad istaraatiijiyadeed ugu fadhisa yuhuudda inay dowlad u aqoonsadaan maamulka la baxay somalilan tallaabadani ayuuna waagaasi websayteka the times of israel ku tilmaamay mid ay yuhuuddu wax badan ka faa'idi karto wuxuu qoraaga warbixinta oo lagu magacaabo michael arizanti lana shaqeeyo hay-ada fadhigoodu yahay dalalka reer galbeedka tilmaamaya in waayadii u dambeysay yuhuuddu xoogga saarayeen in xulufo iyo shuraako ku yeeshaan mandiqada geeska afrika oo ay ka jiraan isbeddello jiyo siyaasi ah oo dardar ku socda mid ka mid ah fursadahaasi ay haysato israa'iil waa somalilan oo waaqic ahaan marka laga hadlaayo ah maamul madax bannaan oo ka jira geeska afrika yuhuudda ayaana ka faa'iidaysan karta ictiraafka dowladnimo ee maamulkan iyadoo taasi ka saacidayso ilaalinta amniga yuhuudda iyo taakulaynta maamulada dimuqraadiga ah ee gobolka ka jira ayuu leeyahay qoraaga warbixinta sida uu tilmaamayo michael arizanti wuxuu ictiraafka maamulka somalilan u yahay yuhuudda tallaabo ay ku ilaashan karaan masaalixdooda geeska afrika maadaama maamulkan uu ka taliyo goob istaraatiiji ah oo ka mid ah gacanka cadan ahna marinbiyood muhiim ah oo isku xidha qaybo badan oo ka mid ah caalamka horey maamulka la baxay somalilan wuxuu heshiis is-afgarad ah la gaaray dowladda ethoobiya isagoo u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaana muuqata in muuse biixi si uu ictiraaf ugu hela maamulkiisa uu qaadayo tallaabo weliba oo dhaawacaysa diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaanu ku guda jirnaa dagaal beeleedyada ayaa muddooyinkii dambe waxa ay aada ugu kordheen deegaanada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo sidoo kale maamulada ay dalka ka dhisteen haddaba dagaalada qabiilada u dhexeeya kaalin intee la-eg ay shisheeyaha iyo maamuladoodu uba ku leeyihiin qodobkan ayaa waxaan ka wareysanay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi iyo sidoo kale nabadoon quuri oo ka mid ah ugaasyada iyo waxgaradka wilaayadii islaamiga ee hiiraan wariyahena zakariya cumar ayaa ah falanqeynta dhex dhigay maxaa sababay ama sabab u ah in wacyiga ama garaadka bulshada dadka soomaaliyeed ilaa ay hadda uusan ka korin nidaamkan qabaliga oo ay si kale u fikiraan qofku inuu qabiil noqdaa ceeb maahan ilaahay baa u dhelshay ilaahay baa aayad qur-aana sheegay sababta dadka qabiilka loogu dhelshayo tacaaruf inay isku gartaan inay nasabkooda ku gartaan inay isku guursadaan inay isku kala soocaan laakiin soomaalidu iyadu waxay u bedeshay in qabiilka lagu diriro oon qofku uusan gabadha la dhalatay ninka qaba iyo wiilka baalkii ahay gabadhiisu dhashay inuusan u aaba yeedhin uusadag u aaba yeedhina qabiil u dilo marka waa cudur dhex yaala cid kasta oo soomaaliyeed oo maanta dalka soo marto xukun qabatay marka laga reebo dadka shareecada islaamka wax ku maamula marka laga reebana qabyaaladda way sii bararinayeen wayna sii shidayeen soomaalida haddeerna ayadii unbaa haysataa haddeeraa jaama loo taloo laga sii daray waxaan markiisa siinayaa oo falanqeynta nagala qaybgelaya ogaas xuseen dagaaladan qabaliga ama ahliga ee dadka soomaaliyeed ee ka dhex socda oo haddana dib usoo cusboonaaday yeedan ugu jirta in dagaalka soomaalida sidan uga sii dhex socdo
dagaalka ummadda soomaaliyeed ka dhammaan la intuu ka dhammaan la-yahay ama sababaha waxaa la dhihi karaa hadda intuu walaalka sheegay aan raacin lahaa in jahliga ay diintooda kaga jiraan ay asal u tahay xaqii laysku lahaa ee ehelnimo ee walaalnimo ee islaamnimo ee dirisnimo iyo maaragtay iyagoo isku luqada iyagoo isku lahjada wax keenaya taasaa la dhihi karaa cadowgana ka faa'iidaysigiisa u tahay si kooban waxaa loo dhihi karaa waxay dan ugu jirtaa qof waliba ama jamaaco waliba ama dal waliba oo ummadda soomaaliya cadow ku ah ayaa dan ugu jirtaa inuu dagaalka ummadda soomaaliyeed ee qabiil qabiilka uusan dhammaanin waxay dan ugu jirtaa etoobiya maamul goboleedyada hadda la sameeyey ee maaragta lagu wada dhaansanayo waxay dan ugu jirtaa qof waliba oo ummadda soomaaliyeed midnimada diinteeda iyo wanaag inay gaarta nacab ayay dan ugu jirtaa la dhihi karaa
nabadoon quri dagaaladan qabyaaladda ee inta badan ee dadka soomaalida ee dhex mara maxaa u sabab ah horta sababuhu wejiyaal badanay ku kala yimaadiin maalinba waxbaa u sababa waagii hore soomaalidu daaqa iyo deegaanka iyo gabadhaha iyo waxaasay ku dareeri jireen sababtu halkaasay ahayd oo deegaankooday ahayd waa dhexe oo dowladdii maxaasi aad barra burburaysay soomaalidu dagaalka qabiilka waxaa u sababaa intooda badan biliqo cunno raadis waxaa la isdhacayay baabuurtaa la iska dhacayay baabuurkii ree hebelaan naga dhacay ree hebelaan dhacaynaa waxaasaa lagu wadi markii hore xoogaa dowladdii dad ka gadooday ayaa bilaabay sheekadu say u socotay waxay tagtay in dadka loo dilo iyadoo qabiil shaarkii la gashanayo cuno raadis iyadoo dadka lagu weeraro waa laga soo gudbay maxkamadihii islaamiga aha ayaa dhashay oo beelaha xoogaa waa la yaro soo roonaaday soomaalidii xoogaa caqligeedii waa soo koray mar labaad ayaa haddana waxaa booskii soo galay dhacitaankii dowladda etoobiya oo dad layidhaha hogaamiye kooxeedyo soo adeegsatay hogaamiye kooxeedyaduna dee ummadda waxay u sheegaan ma yaqaaniinoo xukun uma hayaan oo dee cunto uma hayaan oo dawo uma hayaan oo caafimaad uma hayaan oo si un ay ummaddii isugu geeyaan haddana qabiil bay bahashi u wadeen etoobiya soo gashay markii ayagii la burbursadoo layiri idinka yeeli mayno waxaad wadaan oo annaga qabiilka aada wadaan iyo maalin kasta xabadda socoto hebelbe hebel ku duulayo salaadii inta ciidan diyaariyo oo weerar qaadaan ay koo iyo toban saac meeshay ku soo noqonayaan maxkamadihii waa kuwa kaceen waa la baabashay etoobiya iyadoo qabyaaladaasi inay burburto aysan rabin oo dadku danahooda iyo diinkooda gartaan ay ayadii tafaha soo xaydatay waa tii dagaalkii la ogaa ka dhacay waa fayska saddexaad oo intaan ka garanaya qabiilnimadu dagaalka qabiilku soo maray mar kale etoobiya shaarkii u geridad wax kale dagaaladaas qabyaalada ku salaysan maxay ka dhaxashay ummadda soomaaliyeed wuxuu reebay wax badan oo foolxumo ah wuxuu reebay in dhiiggii laisu banaysto wuxuu reebay in maaragta alla amarkiisa la diido oo ninba ninka kale ku duulo oo alla wuxuu ka reebay asii qofkii moogtahay xalaashado wuxuu reebay in ilma abti ilma eedi ilma adeer laysu dilo wuxuu reebay in maaragta wax waliba oo xumaan ah af iyo adin aan laysula harin weliba hadda waaqica la jooga iyo xaaladda lagu jiro oo baraha bulshada waxaan ay yidhahdaan ama qadkan internetka eh dilkiiba iyo moogta waxaa ka sii batiba in sawirro la iska qaado ama dadka iyagoo la dhacayo ama iyagoo la dilayo ama iyagoo xumaan kale ay jirto in laysu waarido oo qadkaas laysu dhigo oo reer hebel hasaan la yeera la yidhaahdo oo kan la yidhaahdo asaalatan marka dagaaladaas qabiilka ee ummadda soomaaliyeed waxay ku sii wadaan haadaan iyo god unbay ku sii wadaan maamulada shisheeyaha ee dalka uu ka dhisay kaalin ama door intee la-eg ayuu ku leeyihiin horinta colodbeeladyadan dib uga soo cusboonaaday qeybo ka mid ah dalka soomaaliya adeer waa iska cad tahay waxaa baa la dhihi karaa maanta dhammaanteed ba iyagaa iskale cid la lihiba ma jirto dhibka maanta soomaaliya ka jira sababto ay tahay marka koowaad ayaga qabyaalada lagu soo diro dadkii qabyaalada yidhaahdeen lagu doorto lacagay ku siiyeenoo qabyaaladay marka hore ayuu ku yimaadeen markii labaadna dadkii qayb qaybay u qaybiyeen oo jufo waxay yidhaahdeen adigu intaanad leedihiin markii saddexaadna hubkii ay isku dili lahaayeenay etoobiya ula keeneen marka afraad soomaalidii muslimka aheed oo shareecada islaamka ku dhaqmayday ka hor keeneen ayagoo qabiil u adeegsanayo waxaa laga yaabaa maanta wiilka shareecada islaamka ku dhaqmaaya jufadiisii inuusan dhextiri karin waxa lagu diidayaana ay tahay inuu yahay nin oo islaamiyaho beesha arrimaheedii ka baxay hadduu yidhaha anugu waxaas oo iska dhaafay inay hebel waayo waa lasoo dhoweynaa marka wax kasta oo maanta soomaaliya ka jira qabiila ku beesgelisan yihin waxaa la dhihi karaa marka maanta dhibka jira oo soomaaliya ka jira bilow min dhammaad waxaa iskale hogaamiye kooxeedyadan maamul goboleedyadan meesha loo dhiibay oo dhammaantood gaalada ka wakiila oo dowladda etoobiya usii gacantaa ayaa iskale
xalka muxuu yahay la gudboon dadka soomaaliyeed ay uga gudbi karaan arrimahan hortaagan
waxa ummaddan ay ku hagaagi karto ay qabyaaladda kaga bixi karto waa alla tabaaraka watacaala kitaabkiisa khayriyada ummadan iyo wanaagga lagu sheegayna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watahuna cala lmunkar waxa marka ummaddan ku hagaagi karta ee wanaag iyo khayr ku gaari karta waa ilahay kitaabkiisa inay qabsato waxa ay ku islaaxi karto oo ay walaalku noqon karto ee dulligaas iyo mugdaas kaga bixi karta waa kitaabka alla tabaaraka watacaala laakiin haddii alla kitaabkiisaas la diido oo sida hadda taagannahay imeelku si xun baa la tagayaa la dhihi karaa marka ummadda soomaaliyeeday waxaan ugu baaqi lahaa maanta ilaahay tabaaraka watacaala inaan ka amar qaadano xaggiisa u jeesano nin walba shanta salaadood wuu dukadaay shantaas salaadood dukanaysid allah u duk iyaaka nacbudu iyaaka nastaciinadu aada leedahay اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهود يا نصارى الهي كما انجليز فرق انت كحرتت waxa kaga fiican ilaahay kitaabkiisa aad faraq ku xiratid maanta muslimiintan xarakada soo mujaahidiin ee jihaadka u taagan inaan garab iyo gaashaan u noqonay danteena ku jirtaa waxaa ka mid ah dagaaladan qabaliga sida weyn ee loogu horiyo ama qayb weyn ka qaata dhalinyarada dhalinyarada maxaad ku leedahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaan uga baaqayaa kuwa maanta camalka wanaagsan ku jira ha daa'imin kuwa meelaha ridada iyo maamulada daaquudka daba joogana waxaan leenaha ilahay u toobad keena tuubuu ilallah toobadu waa furan tahay odayaasiiniyaan nahay waa inayd horkacaynaa ilaahay u toobad keena falka aad ku jirtiin si daahirahaad u gasheena si daahira uga baxa nabad guryihiinna ku jooga diinkiinna barta amxaar yaan waardiyo laydinkaga dhigin intaasaan leh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج mid ka mid ah aafooyinka muslimiinta gaar ahaan haweenka qarniyadii lasoo dhaafay ay la kulmayeen waa isbedelidda amaba waxa loogu yeero iscadaynta taas oo laga soo saaray kumanaan wacyigelin ah hadday ahaan lahayd muxaadaraad buugaag muuqaalo taxanayaal iyo sidoo kale waxyaabo la mid ah iyadoona weli arrinkan xal dhammaystiran aan loo helin sheekh maxamed ismaaciil wuxuu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed sidoo kale waa dhakhtar cudurrada qaar ku takhasusay wuxuu si adag uga hadlay iscadaynta haweenka dhibaatooyinka ay ka dhaxli karaan markaa miskiinadan dacaska xidhan ee haddana haadka marisay maxay cuni hadhow soo inay sii madoobaata maaha way sii qallalaysaa unde cuntaduna qof dadkan ismarya bahasha gaajadu way ku badan tahay gaajadu aad bay ugu badan tahay sababta oo ah fitamiin d-gii dheefsheedka ka qayb qaadan lahaa ayaan meesha jirin markaa raashinkii ay cuneen iyagoo aan la nuugin oo aan nafaqadii lagala bixin ayay markiiba ka baxaysaa markiiba way dhaafaysaa dabadeedna markaa waa inay qalalaan hadday qalaleen maxay samaynayaan waxay samaynayaan siciido waxay qaadanayaan kiniin la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa big power maxaa keenay inay big power qaataan waxaa keenay gabadha jidhkeeda iscadaysaa waxaa khasab ku ah inay maalintii hadday helayso laba koob oo caano lo aada cabto horta ma ogtiin demiso aniga waxba warri mahaysaan guryihiinni waa loo dhacay wax alla waxaa ogtiin ma jirto lacagdaa shaqaysanaysanba big wabar baa qaata gabadha iscadaynaysa ama ruuxa iscadaynaya waa inuu caano lo aada cabaa haddii kale suntaas xanuunno kaloo badan buu ka qaadaya sida xiiqda iyo wixii lamid a ayuu ka qaadaya markay dhuubteen ee cuntadii waxba u tari weyday isbitaalkaa t b da la wada taagan yahay dawadan t b da dadka t b da qaba ayaa la cunaa si ay ugu naaxaan marka qofkii uu qaato big power ama dawadii t b da oo aan loo qorin wadnaha ayaa markaa biyogelayaan wadnaha biyogelayaan dabadeedna markiiba ay soo dhildhacayaan wadnihii markay biyuhu galaan oo le maxaan ku idhaha xuubkan wadnaha iyo wadnaha dhexdooda ayaa biyo ku dhalanayaan sambabada ayaa biyo ku dhalanayaan marka cimri deg deg baa ku dhacaya cimri deg deg marka halkan aad u filaysaan big power halkuu ka yimi waa gaajada bahashani wadato wey gaajada bahashan la ismarinaya ay wadato baa lagu awdaya mana oodmaysa dee ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu dadka ugu abaal sheegtaa acamahum min juucin wa aamanahum min khawf labadiiba way ku furantahay iyaga gaajadiina iyagoo way iibsadeen khawfkiina mar walba intaasoo cuduroo halisa baa weerar ku haya oo intay gurigeeda gasho oo ay shoolad shidato wallahi inaanay koob shaha karsanayn koob shaha ma karsan karto mashkiladda labaad ee kale jirtaa waxa weeye haddii nabar ku dhaco oo ay u baahato in la tolo haragga inta ugu qarada weyn ee tolliinka aqbali kartaa waa maqaarka inta sare markaad dhakhtarkii aada u timaado tolisla wuu soo go-ayaa wuu ku soo raacayaa ma tolmi karayso xaggee la geenaya markaa lama toli karo see markaa dhakhtarkii yeelayaa de sideeda ha u quruntay ha layska dayaa la odhanaya mar haddaan tolniinba aanu aqbalin waayo haragga qaybtii tolniinka aqbalaysay adigaa burburiyey marka malaha ii garowde eh masaladan masale nin keliyahi wax ka tari karo ama qayb keliyaho ummadday wax ka tari karto ma aha qalcadaa burburay niman yahow ummad baa dhaqan bedelantay oo dhaqan guurtay niman yahow dhaqaalaa burburay haddii guri marfac ku dhacay aa ka damqan jirteen ummad dhanoo marfac lala dhacaya baa joogta ummad dhanoo marfac lala dhacayo ayaa joogta hadhow aafadeeduna adiga kugu soo noqonaysa ama dhakhtargee ama dawasi lacagtaadii xooggaagii baa lagu cayaaraya hawshiina imika joogsan weydoo ilaa iyo inamadii bay u gudubtay way bahashii tallowday berrina waxaa dhici doonta in xiniyaha la yska jaro war niman yaan la eeganine balaayan waxay leedahay madaxa la qabta mijo la qabta ma lehe aafaa inagu socotaa dhig dhigbax baa inagu inagu socdaa ubadkeennii way wada waalan yihiin inferiority complex bay wada qabaan ilaa iyo tahriibkaasaa cudura arrinkan waxaa laga yidhaahdo oo ha la abaabulo oo dareenkaa ha la qaato oo wixii ismarin jiray hadday imaqlayaan fariintaydu ay gaadho ilaahay waa hafuur araxiim war naftiinna ha dilina qofka naftiisa dilaa waa ehlunaar haddii aad u dhimato kansar uu keenay fallaadhaha cadceedda adigoo aada u bannaysay goolka inuu dhaliyo adaa naftaada dilay hadday intay xiiqo kugu dhacdo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdan iyo sideedaad waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa nafaqadarrada waxa keena iyo waxa tala ahaan bulshada aad ka siinaysid بسم الله الرحمن الرحيم بروتين انرجي malnutrition eh, haddii la soomaaliyeena nafaqa daro waa cudur waxaa la dhahaa wax ka dhasho in qofka uu waayo cuntadii uu jirkiisa u baahnaa saasna uu cudurka u dhasho ama maahane inuu qofka cudur ku dhaco cudurkaasna uu ku galo nafaqadarrada ama maahane labadoodaba ay ku kulmaan nafaqadaro iyo cudur iswato saasaa lagu qeexaa marka cudurkan asaga ah waxaa loo qeybshaa een, haddii aan ku hormaro maxaa sababa cudurkan sidii aan qeextaan ku sheegabo wuxuu laba siba keeni karaa a keeni karta cudurkuu keeni karaa qofka ku dhacay sida shubanka oo kaleeto hadduu shuban chronic noqdo muddo u socdo wuxuu keenaa nafaqadaro marna waxaa keeno qofka cuntada uu cunaayo oo aan dheelitirnayn tusaale ahaan qofka hadduu hal cunto iska da-ay mas iska saarnaado nafaqadaro ku dambeynaya Eh, ama maahna labadii cudurna waa jiraa qofkeena wuxuu saaran yahay hal cunto carbohydrate oo kaleeto ya ama cunto la-aanba Een, cudurka marka markii laga soo tago maxaa sababo waa la kala qaybshaa waxaa loo kala qaybshaa severe acute malnutrition mid aada u daran aada iyo aada u daran oo haddii qofka uu dhulka dhigtay iyo moderate acute malnutrition qof dhexdhexaad ah oo laakiin uusan dhulka dhigan cudurka cudurada marka ka dhasha oo hadda la yaqaano waa cudurada loo yaqaano marasmas iyo kuwa shaago marasmaska oo kaleeto waa qofka inuu waayo cuntada loo yaqaano carbohydrate-ka noocaas oo kale hadduu waayo waaye kuwa shaagona waa qofka qeybta borotiinka waa hilibka ukunta digirta waxa qofka hadduu waayo uu afka saari waayo Eh, calaamadaha lagu garanaya marka cunugan inuu qabo protein energy malnutrition waa buwa weightgain qofkii oo miisaanka uusan ku darsameynin Eh, cidiyaha oo isbedela timaha oo isbedela qowlasha afka oo dilaaco lugaha oo qofka ka qalocsan ama ricatis hypocalcemia maadada la yidhaha calciumka oo jeeska ka dhamaado indha night blindness qofka habeen habeenow ku dhaco hair changes timihii oo isbedela hepatosplenomegaly qofkii oo uurkujirta ay soo weynaato beerka uu ka weynaada iyo beeryarada marna qofkii oo ka bararayo waaye cagihii iyo wejigu ka bararayaa Eh, abdominal distension qofkii uurku jirta ay soo bararto chronic diarrhea shuban iska socdo oo joogto ah meesha marka chronic diarrhea markaan leeyahay waxaa jiro eh, dad waalidiin ah oo ilmahooda shubanka kala dagaalamo oo sharoobo ku wada eh, farmashiyaha mar walba jooga oo kala dagaalamaya cunuga eh, inay shubankaasi wax ka qabtaan Eh, hadduu cunuga nafaqadarro ay ku dhacdo cunto kasta oo la siiyo shuban uu kasii qaadaa xataa daawadu kasii shumaya marka waa in ay mar walba maskaxda ku hayaan cunuga ma nafaqadara hayso mase mase gooryaanu qabaa labay kala tahay gooryaan miyuu qabaa mase nafaqadaru qabaa labadaba shun way keenaane Een, markii qofkaan rabo marka inuu dhakhaatiirta maxay sameeyaan go-aan waxaa loo gaari karaa waxaa loo yaqaano eh, muwaak oo ah mid upper arm circumference inahee dheesha cududa ah gacanta laga cabiro qalab lagu cabiro weight for height miisaanka iyo dhererka cunuga in lagu mid- eh, in laisbabar dhigo waxaa kas lagu garamo clinical pictures calaamadihi aan soo sheegay oo ayaga in lagu- lagu xukumo intaas waa lagu gartaa Eh, cudurkan see loo maanaj gareeyaa ama loo maamulo ama loo daaweeyaa waxaa loo maraa ten steps waxaa loo toban tilaabo kole isbitaalka dadka da imaadaan tilaabooyinkaas aan la mari doonaa waa toban tilaabo oo waxaa jira lagu daweeyo dadka nafaqadarada qaba cudurkan ka hortagiisa ama preventionkiis waxaa kamid a eh, food security cuntada wadanka soo galaysa in ay dowladdu gacanta ku hayso ay koontaroosho maxaa xun maxaa fiican waa qodob muhiim waaye si nafaqadarada looga baahsado looga baaqsado breastfeeding naasnuujinta inuu hooyooyinka ay ogaadaan inuu yahay eh, ilmaha yararka ah inuu u yahay difaac iyo quud asaasi ah Eh, vaccination tallaalka oo kaleeto in la ogaado cudurro badan oo dadka aan laga tallaalin oo ilmaha ku dhaco ugu dambeyn waxay ku sababaan inay noqdaan nafaqadarro waxaa kaloo jirto food sovereignty yacni madax banaanida qofka cuntadiisa tusaale ahaan wadankan oo kaleeto hadda cuntooyinka adduunka ugu qaalisan waxaa kamid a qamidada wadanka dadka abuurtaan haddii lagala dagaalamo cuntada nooc kasta noqon karta hadday tahay doorsho hadday tahay rooti hadday tahay buskud wax walbay noqon lahayd haddii lagala dagaalamo haddii iyadana waxay u baahan tahay madax bannaan in loo helo cuntada marka eh, iyadana waa muhiim health facilities oo ah in la helo xarumo sida mcjadoo kaleeto xarumo lagu quudiyo caruurta nafaqadarada ay soo kaleeto oo sida camal ad waxaan sheegay waxaa kamid oo kaleeto caano waxaa jira muhiim oo la yihahdo Eh, cunuga marka shubanka dayn waayo oo kale formula feeding sida f75 f100 rutuf rusuf kulli xarumo laga helaa jiro in xarumahaas oo kale la furo oo gobol kasta laga furo waana daawo waana quud muhiim ah u ah ilmaha iyo nafaqadarada qaba marka intaasi waa un ka hortag fiican oo qofkana uu ogaan karo yacni in wadanka horumar uu tahay dhallaanka horumar uu tahay waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag xaflad lagu soo gabagabaynayey dowra loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada bakool ayaa waxay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas wilaayada bakool ayaa dowro saddex bilood socotay waxa ay u soo gabagabaysay ciidanka xisbada degmooyinka wilaayadaas taas oo ay ciidanka ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada iyo odayaasha dhaqanka ugu horeyn mudiirka dowradda ayaa ka warbixiyey dowradda ay qaateen ciidanka dowladu maqaasha mayleeray mucaad ibnu jabal radia allaahu tacaala anhu lankin saabigahay jaliilkahay yalli inkama qaadaray shacaarshana may waahe فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون آياتي في سورة التوبة كجرت مدد الدورة ما بلاوتيه لباتنكي بشي ذو الحجة سنتكم أفر بول أفرتن إشان ما يبقى جب جبوتي أقد ما تي لباتنكي ربيع الأول سنتكم أفر بول أفرتن يوله تاسوك دكن سدح بلوت أنت مدد الدورة إن صوتي أنت هايتي Een, dowladda duruusu fara badan ka baxaas duruustu dowladda ka baxaas may baan iska jaraana duruus sharci ah iyo duruus oo maadi ah duruusu sharciga ah kow alqur'aanu alkariim iyo culuumuhu ardaytan isan aragaasan tigeeshadon maylaha ku sahi seddex jus iyo tasxiihi shay iyo tajwiid shay yalaha ku sahi نصيب إن شاء الله علوم تمبان إنك جري علوم القرآن كتابك الأراو رياضة اللسان على النطق بأحرف القرآن الكريم ما يكرني إنك جريه كتابك منظومة تحفة الأطفال الأراو قرآن علوم تسن تاسن إنك جرت ما يكره لك عارفنا لك عارفنا التفسير سدها جزء يلا قاعد يسون ما إنك جري فنا قوفنا الحديث الأراو عمدة الأحكام إنك جري يسون ما يكره كمل هاي فنا ميل قاعد الفقه الفن الفقه أبو شجاع وقواعد الفقه يا كجريون ودروس الشرعية تحاينا ما يكلا كمدها هي السيرة فانا لقى هذه في فن السيرة يعني ما إني كجرتي روضة الأنوار كتاب كلا رو فانا كلمة وأقول هات فن العقيدة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول كاسا سن ياك جري ما يكلا فانا كمدها هي أم لقى هذه فن اللغة كتب كلا رو كتب أو الأجرومية أجرومية إني كجري سن ما يكلا بم لقى هذه وفنون تكمدها فن علم المصطلح الحديث kitaabka la rabo bayquuniya antaas may haayanaha fanaga oo sharciga duruusto sharciga waa hayd mana may kale meel lagaadayhi duruus oo maadi ah duruusto maadi ah may waha duruus as-soomaaliya ana walan baahan yigeega waqti una diroogna yana ka jarti may kale ka jirayhi duruus daraw yana ar-riyaadiyaat oo maana la ka jeed xisaabti alhamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala kama hasan antun kutuba oo la qaadaday ilaahay tabaaraka wa ta'ala mayna siiyay amni iyo caafimaad yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nasi wilaayada bakool ayaa abaalmarin guddoonsiisay raggii xisbada ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii loo qabtay insha allahu tacaala marka raggii isu haya intii duruusay haddii meelina ka sharaxay oo walaalkii mudiirkan in sheegay hakabati ragga horta si guud ahaan masinka bishaareeyay way la ogaaday ragga dhammaantii oo in baaseen insha allahu tacaala allahu akbar markii la roo rusada badan leesla fakado hal mar meelo maasa seedaa maana waa la ogyu laakiin ومع ذلك رجال هذا ميل فديان لواتن إيكو ثقف هذا ميل فديان دات كمبان ديرن معنا تلاقوا فك جرام معنا أنت كلا كونغو كورك سي مرن ونتيجة أو إد معنا موقتو إلهك ما سبحانه وتعالى إلهك ما هذيان الله سبحانه وتعالى وأن كما هذيان أن يزيادي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ونعمت إلهي سبحانه وتعالى وإن بهنت الحمد لله ونقول الحمد لله كالما مرك يقعد كرم بباسين للقبو يا هذا ليش الهري معنا intixaamna intixaamlayo kaalamo marka sadilay haayaan sadida kaalamood marka riga galeen insha allahu tacaala oo ragan kumida namber kow may kaalan kowaad galay lankal raw saabir maxamed cabdulaahi allahu akbar kaalan koowaad galay insha allahu tacaala kaalan lamad may galay lanla raw cabdulaahi macalin xasan cabdulaahi yukow kaalan seddaad may galay xuseen sheekh cabduraxmaan xuseen yare walaalaha insha allahu tacaala marka jaaizi yaraanka tala galeen ilaahay subxaana watacaala han barakeeyo walaalahana maylena maasha allah usiina dhaha marka insha allahu tacaala saabir beesa boqoli konton doolare iyo abaalmarin hele lankal aro cabdulaahi macalin xuseen beesa boqol doolare usuuna abaalmarin hele lankal aro xuseen sheekh cabdiraxmaan toddobaatan doolar usuun maylena insha allahu tacaala walaala ilaahay subxaana wataala yoon walideeri han barakeeyo ilmishan ilaahay han ziyaadiyo intaas kadib qaar ka mid ah nuqabada wilaayada ayaa kelimaad ka jeediyey alxamdulilah walaalayaal geedka walaybaa fiirsadahayna haddii ilaahay raalli ka noqdo oo ku qiibgalnay waxbarasho oo saddex bilood laka sheegohay oo tuman sanno oo kala aragaas ahaan ku gebagaboon ma ah ku gebagaboon lahayn oo weliba eedlinka tartamahayo handhoka nuursado hayno galba kaga moojisin yaa ilaahayna tusiya alxamdulilah khiyaaray walaayada islaamka waybuwaah oo antan juhdi biyahayd iyaaka mahadsan alxamdulilah oo aragaase gaalada geeka lalahartamohay intan haraada la dhakohay oo waxbarashada intan la-agna dadaal ay juhdi lebiyohay walaayada islaamkan kuma hadyaan alxamdulilah kolley ilaahay siin barakeey ummaddii waddanka ilaahay handaray manaha oo maamullinka tala galay oo insheegada diinshona la barahayo oo anii walqabashaan baahida haddii geeka taale ini dabaalan lafadaha kumadatiin insha allah siinto ayaan ilaahay siin barakeey juhdigan ini juhdi hor liinsii geli waana liinsii dadaalo iyo siinla dardaaramaan naf iyo maalna walal wali unu aragaasa lahninku baahadoon siin la garab siin ini juhdi biidano dadaalka dadaalka dartana siin dardaarmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa soo xiray munaasabadda إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan rabnaa inaan dardaaranno cilmigii la bartay wuxuu rabaa camalfal iyo dhaqan gelinuu rabaa cali bn abi daalib radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray hatafa alcilmu bilcamali wa ila irtaxala cilmiga wuxuu u yeertay in lagu camalfalo hadduu waayana waa guuraba macnaa bes waay cilmigaaba kaa tagaaba camalfalkaas inaan ku darno qodobka saddexaad aan dardaarmayo waxaa waaye guud ahaan annaga dhan aan isu dardaarmayno alixtisaab fi lamri bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar shaqada aan ku jirno oo ah alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waxay u baahan tahay ixtisaab yaan ajar ka sugaynaa yaan ammaan ka rabnaa allah subxaanahu wa tacaala haddii annagoo shaqadeen aan gudinayno nalagu ammaano ya tilka caajilu bushra almuslim rasuulka sal alla alay slam saasuu ku tilmaamay laakiin annaga hadafka annaga muxuu yahay ilaahay wejigiisaan aan u rabnaa sooma ilaahay subxaana wa tacaala dartiis inaanu qabanno ixtisaabka inaan ku dadaalno ajar xisaabsi waay macnaha qodobka kale ee aan dardaarmayno waxaa waaye asabru calaa ada alkhalqi wataxamuli lahum dadka in loo dulqaato dadka waxaan maamulayno waa bani aadam in loo sabro adkaysi inaan la imaanno insha allahu tacaala iyadana waxaa waaye najaax iyo guul ayaan ku gaaraynaa laakiin haddii sabarkii iyo dulqaadkii aan la imaan weyno waddadii aan ugu dheeraanayso wax dhan waxay noqonayaan marka man istacjala shay-an hee qabla awaanihi uuqiba bixirmaanihi waddada waddo dheer waaye marka waxay rabtaa sabar ay u baahantah qodobka aan kaloo aan dardaarmayn waxaa ka mid a walaalayaal ashucuur bilmas-uuliya mas-uuliyadda maanta maarta idin saaran hay-atu lamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar majaal weyn oo ballaaran oo daruuri ah ummaddana maartay wax weyn ugu fadhiyo ayaad ku aadintihin soo ma khaasatan marka hadda idinkaa laydinku magacaabay laakiin qof kastoo muslima shaqadiis waa marka shaqadaas iyadaa waxay rabtaa marka in maartay mas-uuliyad qofka isa saaro ishilqaamo insha allahu tacaala majaalkaas isagan inaad buuxisaan ku dadaala mas-uuliyad iyo ishilqaamidna aan la imaan insha allahu taala ishilqaan qodobka ugu dambeeya aan dardaarmayo waxaa waaye shaqooyinka aan qabanayno ikhlaaska aan ku dadaalno horeyna waa usoo sheegnee ixtisaabka iyo ikhlaaska waa isu dhow yihiin waa isu hoosgalayaane ikhlaaska aan ku dadaalno camal kasta aan qabanayno alla dartiis aan ka dhigno insha allahu tacaala intaas waxaan u dardaarmayaa walaalaha xisbada ah gaar ahaan ragga hadda maarata hortayda fadhiyo sifaadkaas iyaga ah inaan dadka aan kula dhaqanno dardaaranadaasna aan aan dhaqangelinno waxaan rabaa insha allahu tacaala gebagabadii aan kusoo gebagabaynayaa bulshada odayaashii ay ugu horeeyaan ganacsatadii culamaau diinkii shaqadan alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar qof shaksiya laguma lahan waa qof kasta qof gooni oo maanta maaragtay ninkaan xisbe la dhahay ma jirto qof kasta oo muslima ahlu tawxiida waxaa laga rabaa waajibna ay ku tahay inuu u istaago alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar bulshada waxaan leenahay insha allahu tacaala hogaankii iyo dhaqankii ay u horeeyaan iyo culamaau diinkii iyo ganacsatadii dadkaan garab aan siino aan la shaqayno watacaawanu cala albiri waataqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شغلات لو ديار قرو جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم هلكاسن سو غبغبيننا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay mashruuca diiwaangelinta maamulka gobolka banaadir xildhibaan daahir amin jeso oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in haddii ay yihiin dowladda federaalk ay hore usoo faageen qubuuraha lacago badan oo kala duwanna ay soo rogeen haddana uu xaalku marayo in albaabada la isugu garaaco oo qofka la weydiiyo yaa kaa dhintay yaase kaa nool si lacag looga qaado waa kan jesow oo arrimahaasi ka hadlaya horta sharcigii diiwaangelintaas wuxuu la yaalaa guddiga arrimaha gudahoona anigaba ka tirsanahay laakiin horgal ayaan dhihi karaa canshuurta la qaadayo oo tobanka dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka wixii oon la gaarin sharciga baarlamaanka oo ansixin inay xaafadii ay ku wareegaan kuba hoodhood yaa kaa dhintay yaa kuu nool taas waxaa waaye waxyaabo laga fiican yahay waaye runtii waana wax aanan runtii sharciga meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay qofka dhintay markii la yidhahdo toban doolar qofka noolna toban doolar la yidhahdo xawaalihiina ay naga nabadgeli waayeen oo aan faqnay oon ognahay waxaa waaye nasiib darri inteeda la eg waaye waa la barakaciyey qabuuriyaa la fagay haddana hadda gurigaa looga tego qofka raba in isdiiwaan geliyo asaga inuu soo doonto waay tan kale qofka markuu in isdiiwaan geliyo la rabo waxaa la yidhahdaa lacag la'aan waayo emow dowladdu waa inay ku bixisaa lacag in muxuu ahay shacabka ay isdiiwaan geliyaan laakiin hoodi hoodi yaa kaa dhintay yaa kaa nool xaafadaha la wareegaya waxaas waxaa qalad waay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي dhegaystayaal intaas ayuu caawa inooga egyahay barnaamijka dhuuxa waraysiyada barnaamijka inta uu socday waxaa igala qayb qaatay wariyaasheena kale ah zakariya cumar iyo muxsin xasan halka uu cawil cabdulaahina farsamada kaalin ka qaatay kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي